Xaafadda Madar Qaasim ee magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka xaafadda Madar Qaasim iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xaafadda. Cabdimahad Maxamed Ismaaciil, guddoomiyaha xaafadda Madar Qaasim ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
runtii ee, shirkan caawa waxaan iskugu yeeray bulshadii xaafadda Een, waxaan aan waxaan waxaana een, kaga hortegaynaa tacadiga loo geysanayo dumarka dumarku waa lafdhart- waa la- waa lafdhabarta een, bulshada dumarku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed dumarkeena ma mudna in tacadi loo geysto nooc walba u yahay Een, waxaan rabnaa inaan ka sameyno wacyigelin joojinta tacadiga Een, marka sidaa darteed waxaan ka digaynaa in hablaha ay tacadi u geystaan ragga marka koowaad marka labaadna waxaan rabnaa inaan ka sameyno wacyigelin annaga ka bulsho ahaan waxaa nooga aadan inaan la shaqeyno laamaha cadaaladda uga horeeyaan booliiska Een, runtii iyagana xuquuqdooda cadaaladnimo say ku helaayeen kiisas badan bay haysaa maxkamaddu Een, iyada runta runtii way noo soo bandhigtay waana waana la soconnaa kiisaska qaabka u dhexeen qeyb jirdilka ah iyo qeybta kufsiga ahba Een, kacaafad ahaanna waxaa naga go-an inaan gebigeedaba cirib tarno oo aan bal isku dayno inaan joojino een, tacadiga loo geysanaya hablaheena soomaaliyeed khaasatan hablaha reer boosaaso Een, shirka intaas u daarnaa waana ku guuleysanay inaan eh, ka- ka eh, ka hortagi een, wacyigelinta ahayd waxaana rajeyneynaa inaan helno een, ka een, kacaafad ahaan een, sidii een, u dhawr- u laf- u- u- u afjari lahayn kiisaska noocaas oo kaleeta ah kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada loo geysto haweenka